filowah ayay ku noqotay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka zaero kier stamer waxaan u sheegay inuu aad uga xun yahay guuldarrada la soo diristay xisbigiisa isagoo warbaahinta la hadlayana waxa uu sheegay inuu dib boodhka uga jafayo xisbiga dagaal dhabahna ay geli doonaan weli waxaa socda tirada codadka oo la dhammayn doono dabayaaqada toddobaadkan ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyeen xisbiga talada haya ee konservatifka uu ku guulaystay deegaanada ay ka mid yihiin bendel madistone cornwall nottinghamshire baseldon iyo northampton sidoo kale waxaa xisbiga mucaaradka lagala wareegay golayaasha halislow iyo essex xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka waxaa kale oo lagaga guulaystay magaalooyinka sheffield plymouth iyo rosendale dhinaca soomaalida oo ka mid ah jaaliyadaha ugu badan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan britain ayaa ilaa afar kursi ku guulaystay doorashooyinka shalay qabsoomay xildhibaan qaasin maxamed cali oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada kensington iyo chelsea ahna guddoomiyaha guriyeynta iyo jaaliyadaha ayaan weydiiyey ahmiyadda ay leedahay inay soomaalidu qayb ka noqoto siyaasiyiinta dalkan ay degan yihiin dadka soomaaliyeed ee waddanka degan ee british citizenska ah waxaa u furan waddooyin badan ay kaga mid noqon karaan bulshadan aniga waxaan dareemay muddo badan ka horna aan ku jiray inaan waddankii wax kasoo qabto laakiin waxaan go'aansaday markii dambe labada kun iyo todobiyo tobanki wixii ka dambeeyey inaan waddankan u k aan deganahay aan ka mid noqdo doorasho kamid ka qayb galo waan waayay labada kun iyo siddeeyo tobankii haddana waan kusoo helay labada kun iyo sagaaliyo tobankii waan helay waan ku guulaystay alxamdulilah waxaan ka dad badan kala taliyay inay ka mid noqdaan bulshadan ayna dabaqadaha ka jiro sida ha noqoto maxaa la yidhahdaa ganacsiga ha noqoto hay-adaha kale ha noqoto siyaasadda ha noqoto xildhibaannimo xataa in isku sharaxaan marka waxaan waxaan ku faraxsanahay in maanta shalay doorashadii dhacday oo khamiis ahayd bisha lixdii bisha may in gabar soomaaliyeed ee kasoo baxday markii labaad magaalada laya northampton oo loo doortay counselor muna cali waxaa kaloo ayadana soo baxday counselor kaliya counselor safia oo kasoo baxday ayadana sheffield oo markii ugu horreysa weliba ay safiya soo baxday waxaa kaloo soo baxay wiil la yidhahda isagana bashiir ibrahim oo kasoo baxay islington magaalada london ah dadkaasoo dhan waxay isku bahaysteen inay meesha ay joogaan ee great britain ah wax ka noqdaan maxay haddaba ka dhigan tahay guusha uu gaadhay xisbiga talada haya iyo dhirbaaxada ku dhacday xisbiga mucaaradka su-aashaasi waxaa iiga jawaabay maxamed ibraahim herare oo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland kana faallooda arrimaha britain natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinka degaanku waxa ay dhabarjab ku noqdeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha iyo hogaamiyaha xisbiga ee serkier stama xisbiga talada haya ee muxaafidka ayaa waxa uu sii xoojiyeen guulihii ay gaadheen doorashooyinkii guuda labada kun iyo sagaal iyo tobanka xisbiga muxaafidku waxa ay guulo waaweyn ka soo hooyeen waqooyiga england oo ahayd halkii xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka lagu aasaasay ahaydna saldhigoodii siyaasadeed guuldarada xisbiga shaqaalaha ku timi waxaa laga arki karaa kursigii baarlamanka ee magaalada hartlepool oo xisbigu ay hayeen tan iyo markii la aasaasin kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii way ku guuldaraysteen xisbigii shaqaaluhu meeyarka xisbiga muxaafidka ah ee dowladda ee gobolka tiis valleyna waxaa lagu doortay codaa boqolkiiba saddex iyo toddobaatan marka culays weyn ayaa waxa uu saaran yahay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee serkier stamer oo xisbigu bidix iyo midigba waxa ay ku canaanteen natiijooyinka doorashada xisbiga s n b ee mandaqada scotland ayaa la filayaa inay helaan aqlabiyadda kuraasta gobolkaasi tan iyo intii uu boris johnson ku guulaystay madaxtinimada dalkan iskuma ay sal bannaanayn dowladdiisa iyo scotland haddii ay dhacdo sida la saadaalinayo oo uu guushu raacdo xisbigaasi s n b maxaa laga filan karaa doonistii aftida iyo scotland oo ka baxda boqortooyada ingiriiska waa kan mar kale maxamed ibrahim herari gobolkan scotland waxaa la filayaa inuu awoodda ku guulaystay xisbiga s n b ee gooniysitaaga u ololeeya xisbigaasoo talada hayay tan iyo labada kun iyo toddobadii waxaan weli la hubin in uu xisbiga s n b heli doono aqlabiyad marka la tiriyo boqol iyo sagaal iyo labaatanka kursi ee uu ka kooban yahay baarlamanka scotland qodobka ugu weyn ee isku dhaca uu ka imanaya ayaa ah inay dowladda london diiday in ay siiso scotland awood ay ku qabato afti madax bannaani lagu raadinayo xisbiga green oo inta badan uu ololeeya ilaalinta deegaanka iyo bi-ada ayaa isaguna ku guulaystay kuraasi badan mandaqada england boqol iyo saddex iyo afartan xildhibaan ayaa england lagu doortay iyo saddex iyo toban maayer ama dug magaalo magaalada london weli waxaa socda tirada codadka loo qaaday tartanka maayarada waxaana la filayaa in la dhammeeyo maalmaha soo socda maayarka iminka talada haya sadiiq khan oo ay waaladkii kasoo jeedaan bakistan ayaa tan iyo intii uu xilka qabtay ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid ahaayeen bartamaha london oo meelo badan laga dhigay in gaadiidku ay lacag ku maraan wadooyin badan oo loo sameeyey baaskeeladaha iyo xawaaraha gaadiidku ku dhex socda magaalada oo la dhimay arrimahan ayay dad badani ku diideen halka dadna ay soo dhoweeyeen waana arrimaha la filaya inay kala caddayn doonaan inuu mar kale ku guulaysto xilkaasi iyo inuu shaqo kale raadsado cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london